marka inta harsan oo weliba ay ugu horayso ganacsatadana waxaan dhihi lahaa war saldhig kastoo degmada intaasoo qof oo ganacsataa degane war saldhigga nala dayactira oo saldhigga ciidankiisa hataa biyo u geeya xataa wax yaroo niyadii loogu dhisaa loo geey si ay u ogaadaan naftirkooda inay leeyihiin dad ka war hayna oo aan dawladda keliya lagu halayn marka waxaa la rabaa marka shacabka naftirkooda marka oo nin askari ay ku imaadaanoo si xun xoogaa ama si kul ula hadlo inay ayagana u dibciyaan waayo isaga xaaladuu ku taagan yahay oo habeenkii dhan uu ku taagnaa cid taqaan ma laha waxaa laga yaabaa inuu marka duruuf adag xalay waardiyaha ku qabtay waaga markuu baryana marka markii uu uu amarku siiyo adigoo gurigaada ka soo kacay oo canjeero soo cuni oo soo qabaystay oo deggan marka meeshii aad adiga maarata isaga ka xanaaqi laha adigaa xanaaqaya marka marka runtii dadweynaha waxaan leenahay in loo turo askarta naftirkooda ciidamadana waxaan leeyahay in loo turo dadweynaha inta tabarta daran maamulka maamul goboleedyada runtii annaka aan aad iyo u wada shaqayno laga soo bilaabo puntland ilaa jubbaland inta lagu geey waaye qaabka somalilandna si kale ayaa loola macaamulaa oo markii mucaawano ay u imaato soomaaliya oo boliisku ku saabsan ayaga qaab gaaray leeyihiin inta kale inta dhan waa leenahay ilaa ilaa rijinka ayaa jira wada shaqayn waayo waxaan ku kulansannaha inta badan waxa kan la yidhaahdo interbol hay-addan la yihahda ayaa adduunka o dhanba ku kulansan yahay marka boliiska soomaaliyeed maarata meel kasta uu joogo ayadana wada shaqayn ayaa jirta maarata mid dadban iyo mid toosa intaba labada